Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka furmay madasha horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya kaasoo ay ka qayb galayaan wasiirro, xildhibaano iyo aqoon-yahanno isaga kala yimid gudaha iyo dibadda. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Biixi Iimaan Cige waxa uuna faahfaahin ka bixiyay xaaladda dhaqaale ee dalka.
waxaa inoo hor yaalla tusaalayaal badan oo aynu wax ka baran karno kuwo lagu tanaaday iyo kuwo lagu tasoobay labadaba kuwo muujinaya hilin hilin horumar lagu gaadhay iyo kuwo lagu habsaamay ama lagu hungoobayba oo aan horseedin horumar lagu xaqabeelo dalal duruufaheenna soo maray oo fara badan oo waddooyinkaas kala duwan maray baa jira oo aynu runtii ka qaadan karno waayo aragnimo iyo tusaalayaal meesha aan rabno markaas inay inoo soo fardaamiyaan inoo soo fududeeyaan casharadaas ayay madashani ugu mudan tahay aada iyo aad baan rabaa inaan u bogaadiyo macadka heritage iyo jaamacadda city waxaana rajaynayaa inay madashani noqoto madar waarta mar walbana mowduuca markaa taagan lagu gorfeeyo
ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa sheegay in dakhliga dalkeena uu kor u kacay boqol ilaa konton iyo lix boqolkiiba taasi oo ay ka dhigan tahay in horumar laga sameeyey dakhliga dalkeena waxaa inoo hor yaalla tusaalayaal badan oo aynu wax ka baran karno kuwo lagu tanaaday iyo kuwo lagu tasoobay labadaba kuwo muujinaya hilin hilin horumar lagu gaadhay iyo kuwo lagu habsaamay ama lagu hungoobayba oo aan horseedin horumar lagu xaqabeelo dalal duruufaheenna soo maray oo fara badan oo waddooyinkaas kala duwan maray baa jira oo aynu runtii ka qaadan karno waayo aragnimo iyo tusaalayaal meesha aan rabno markaas inay inoo soo fardaamiyaan inoo soo fududeeyaan casharadaas ayay madashani ugu mudan tahay aada iyo aad baan rabaa inaan u bogaadiyo macadka heritage iyo jaamacadda city waxaana rajaynayaa inay madashani noqoto madar waarta mar walbana mowduuca markaa taagan lagu gorfeeyo maaha markii ugu horeysay oo magaalada muqdisho laga dahfuro barnaamijka madasha horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya